magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ee laka qowday munaasabadda ka dahafuray ahlaama conference hall kaasoo laka qowdow shirarka maamulka iyo tababarada munaasabadda dahafurka holkan weliba ku qeybgalay maamulka gobolka bakool iyo kan degmada xudur mas-uuliyiin shal duwan iyo bulshada qeybasha shal duwan ee degmada xudur hoolkan ooyee degmada xudur ku hirgelid iyo aamine xasan oo kumade ganacsatada xudur yanan koreen ku hadli dahafurka munaasabad hoolka markii aan aragay baahada degmada ku jarta wayba go-aansadeen intiyo axlaam fast food aana maqaayadiyaana lahay hooliye axlaam conference hool intii aana ku sameeyay degmada taasoo dad badan oo mas-uuliyiin ay dhiirigeliyeen oo inta fidhiyaan eednan kamanhnin dhalinyaro deegaankaneen iyo dhiirigeliyeen intii aana fur gabdhade deegaankeena iyo dhiirigeliyeen intii aana fur eedana maadsintin
sidoo kale ku qaybgaliyaalka munaasabaddan dhinisho ku hadli dahafurka munaasabadda holka welibani oo hadhawaayna holkan wasbeele ku xirgeliya xudur geedka sharafaninga tantiina waybaha ku qaybgalna xafladan quruxda badan oo ku turjumaasa nabadda deegaanka yaala oo ku turjumaasa horumarka deegaanka yaala waana waybuah sumcad weyn haninjiidaas eedan ka faraxsana waybuah dhalinyar ahaan iyo ka deegaan ahaan anoo hadalow siisan ogdiin magaalada waybuah horumaro badan ee ka talaabsadaas muddooyinka kadambooy kanna mayba ku mudaya horumaradii oo waybuah deegaankan waybuah lagu hirgeliyey bacdisalaan eedan faraxsan runtigeedka qof balaaqada buhabarteed runtii waybu eedan ka farxe geed qofti qofkan geedka maalgeliyo oo naga qaadanayo farxadda inta ku gaabdan haysi laakiin qof balaaqaad weydhiirigeliyobaahiywaasuubiqora laakiin keliya may baahinin dhiirigeli garab istaag aamin may buwaantihin ku badan may buwatinrajeertaa samaysa oo degmadaadan samaysa waa ku faraxsannahay horumarka dadki beesada gaabay geeki mariyadyan baa ini gulaayay un dhalinyarihayne walaa tuuridahay dadki mariyad tuuridahay magalka dhalinyarada taga reebadaay kawaa tuuriday beledkan iyo meelkoo iyo baryo may leedahay teednu furunlahaaytay de tuuriday mal fadaa teednu seedoo lafadee baa leehay mushmalka geliya wa fadaasaalasay ku fadee warta gudoomiyaha degmada xudur iyo isku duwaha arrimaha samafalka gobolka bokool hoos wada jireen dahafur iyo holkan cusub yeen dhinisho ku hadli sidoo kalena mahadnagay hirgeliyaha holkan cusub aamino xasan ani maanaa laadhawaayo xafladda orooska la geliyi waa muhiim culumadu ma sheegdi laakiin mubar kale oo maanaa qaab kale aniga ku ilaawi hakiinjeedaan walaay xeere walaay samnaare walaay walakulme walaay qaab masuubiyow ani aramayo ka dhiirigeliyey iyada muhiimadeegle ardaas markii kala dardaaramana insha allahu ilaahay dhan khayr baadna sii ammaan allana sii meel wadaankan kormarsan oo nabadgelya ilaahayna sii ilaahay taasa ku tuuban
baahi oo deegaanka yaale oo deegaanka jarta yahay deegaanka sisibala dareertan mayla eraayus mayla ka jara hilla oo eedan adag yallaka jara saas etahatan dhinaca horumarada eedan ku gaawin kaamuna markamayla eedeedan ka dhiirati unkumaha nagaan eedan umahasanta shaqada fadaaya qowati adayna shaqaysadaasa ganacsiya kin eta deegaankin horumaran eta taasi war muhiim somala eedeedan unkumaha nagaan taasi anan jagameninjaa hotee oo ti ay ki ninjaadi kamahasanta barnaamijkan haddii maamulka gobolka boqol ama maamulka mas-uuliyiinta gobolka koonole kulmiyo sheegno dahfurni umagalan sheegana in tallaabadan aadna qaata kadeeya xulkan cusub ee lagu hirgeliyay magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool weliba uuse kaalin weyn ku qaadaya horumarka ganacsiga degmada walow magaalada ee godoonka jarta